xaaladda magaalada baydhabo ayaa maanta degan kadib markii uu halkaasi dagaal dhaliyay dhimasho iyo dhaawac uu ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk soomaaliya dagaalkaasi ayaa ka dhashay markii ciidamo tiradooda lagu qiyaasay ilaa iyo saddex boqol oo askari ay kasoo baxeen deegaanadii ay ku sugnaayeen ee gobolka iyagoo sidoo la sheegana ka gadooday xaquuq la-aan kadibna soo galay gudaha magaalada baydhabo ciidankan ayaa markii dambe magaalada laga saaray taliyaha ciidamada booliska gobolkaasi korneyl mahad cabdiraxmaan aadan ayaa v o e da u sheegay in ciidankaasi ka hor intii aan laga saarin magaalada baydhabo ay dhibaatooyin isugu jira kufsi iyo dhacba ka geysteen gudaha magaalada baydhabo iyo deegaanada ku xiran korneyl mahad cabdiraxmaan aadan ayaa caasho ibraahim u faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen waxa weeye ciidamo oo ciidamada dowladda ah oo niman dibdow ah oo deganaa loo macnaha yani ka tirsanaa ciidan qansax dheer iyo bardaalag degan ayaa soo gadooday oo magaalada baydhabo amar la-aan soo galay ma garat kow ciidamadaas meeridka markay soo galeen waxaa la isku dayay in la celiyo oo goobtooda lagu celiyo waa diideen waa amar diideen kabacdi waxay sameeyeen inay boob sameeyaan oo dadka ay habeenkii isbaaro u dhigtaan naagaha ay kuufsadaan oo guryaha ay galaan bay sameeyeen ma garat bil iyo wax ka dheer markii la daba socday in la celiyana insuuroogi weysay ayaa halku wuxuu noqday in lala dagaalama shalay howlgal baan ku samaynay ciidamadii magaalada waa laga saaray ma garat waxaad ii sheegtaa imisay tiradoodu gaaraysay ciidamadaasi ma la qiyaasi karaa tiradooda ciidamada ilaa saddex boqol oo qof bay gaareen ma garan muddo intee leeg bay joogeen markaa gobolka bil soddon cishoy joogeen markaa muddo soddon cisho oo ay gobolka joogeen oo haddii raalli laga ahaa oo laga aamusnaa maxaa shalay keena marka in lala dagaalamo oo gacan loola tago adeer raalli lagama hayna waxaa la isku dayay iyadoon xabad dhicin in goobahoodii lagu celiyo xalna loo helo si iyadoon dhibaata dhicin magaalada la dhex joogaa waxba dhib aan dhicin goobtooda lagu celiyo bisa waxaa laga daba wareegaya inay mataqaana arrintaas la badbaadiyo kabacdina waxaa suuroobi weysay in ma garanaysaa yani xaaladaas ay suurowdo oo si nabada ay ku noqdaan halkii a wuxuu soo istaagay in dagaalkaas uu dhaca micnaha ma la weydiiyey ciidamadaasi waxa ay rabeen ayaga laftooda ma oga wax ka maqan maxay markaa gobolka u yimaadeen maxaan gobolka ka rabnaa bay idhahdeen oo u yimaadeen magaalada waxaan maanta loo fadhiyin ayay sheeganayaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah annagu mishaarna lama shiinin bishii dhawe welina nama soo gaarin xuquuq baan leenahay sheekooyin noocaasa ayay mataqaanaa sheeg sheeganayaan ciidankana mushaarkiisa waa waa la diyaariyey kuwii joogay oo ma garanaysa ayaga ay kasoo tageenba hadda waa heleen marka waa laidinsiinaya goobtiina ku noqdaa layidhi aaminbax bay qabeen waa diideen salna waxaa u ah inay dadka isbaarisaan oo burcadaystaan ayaa sal u ahaa ma garan marka iyay xuquuqdooda ku tuhmaayeen oo ay magaalada u yimaadeen o ay weydiisanaayeen xuquuqdooda meeshii ay ku heli lahaayeen meesha ay kasoo tageen wey ciday kasoo tageenna waa heshay meeshii raashinkooda yaallay oo noloshooda taallay oo daawadooda taallay oo lagu ogaa oo difaac ahayd bay kasoo baxeen magaalada ayay soo galeen kabacdina amardiiday sameeyeen kabacdina arrimahan kuu sheegaya ay ku kaceen marka hadda tiradii ciidamada ahayd ee saddexda boqol aad iigu sheegtay dhammaantood ma ka baxeen magaalada ciidamadaas dhammaantood magaalada waa ka baxeen shalay dagaalkii markuu dhacay rag badanna hadda waa naga maqan yihiin rag badanna waa soo xaroodeeno goobihii ayaga ee marka hore kasoo tageen bay galeen ma garan marka meesha ay ka yimaadeen waxaa iigu sheegtay inay tahay degmada qansax dheere qansax dheere iyo magaalada baydhabo imise ay isku jiraan sagaashan kilomitir wey qansax dheere iyo berdaar iyo goofgaduud saddexdaas goobood ay ka kala yimaadeen ay ku laabteen ma garan magaadiid ay wateen mise waxay ahaayeen ciidamo infantry oo lugeynaya wax lug ku tagayna waa jiraan wax baabuurkii dhaastay oo galayna waa jiraan rag isu soo dhiibay oo annagu aan qaadnay oo goobahooda aan geynayna waa jiraan waxay iga warrantaa markaa khasaaraha ka dhashay ciidamadaas inaad dib u celisaan maxaa ku qiyaasi kartaa dhimasho iyo dhaawac iyo dhaawaca shan askari baa dhaawacantay waana ciidamadii dagaalamayay oo noocaas ahaa oo gadoodka waday ciidankii kaloo caadiga aha dawladda waxba ma gaarin dadka rayidkaa qof baa dhintay shan qofoodna waa dhaawac oo isbitaalka yaallaan ciidanka caadiga ah maxaa ula jeedaa waa ciidamadii dawladda u daacadda ah oo kuwa burcadooda ay la dagaalamayaan ujeeda ciidamadan meesha yimidna maxay yihiin iyay ka tirsan yihiin ciidanku ciidamo waa ciidankii gadooday oo dhibaatada sameeyey oo ciidan dawladeed ahaa ciidamo waa ciidanka aan gadoodada caadiga oo ayaga la dirirayo saasaan uga jeeda korneel mahad waxaa kaloo ka warantaa n waxaa maalmo dhoweyd na soo gaaraysay in ciidamo ka tirsan dawladda oo tagay degaano ka tirsan gobolka baay in degaanadii ay tageen ay kufsi ka geysteen halkaasi dhibaata ay ka dhacday maxaa arrintaasi kaga jawaabaysaa so kuwa kan hadda aan kuu sheegayo ma ma ciidamadiina mise waa kuwan gadooday kuwa dhibaatada geystay kuwa gadooda burcadoobay wey haye degaanaday dhibaatooyinka ka geysteen waa kuwe waa eria baydhabo ma gudaha magaalada mise banaanka intaba waa ka geysteen adinka sidee wararku idinku soo gaareen kufsiga ay geysteen intay u leegyahaa laydinku yiri waa badanyaa kufsiga tiro ma idin soo gaartay tiro ma laydin sheega dadka kufsiga markii la tiriyo dad yar ma aha ilaa lix qofood ilaa toddoba qofood waa la soo gaartay kufsiga dad idiin soo dacwooda ma jiraan oo kufsigaasi uu ku dhacay si weyn imisay ahaayeen dadka ayagaa dadkoodii oo dhan baa dacwoonaya imise ma tiri covid meeqaatiin ma dhihin laakiin waa badan yihin maxaa ku xalliseen marka waxaan ku xalinay inaan dadkii la dagaalamo ayaga nagaa ka kufsado marka maxaa hadda een ka maamul ahaan aad kaga hortegaysaan in mar dambe aan dhibkaasi uusan soo noqon oo ciidamadaasi mar kale aanay haddana magaalada soo gelin sida aad sheegtay haddana kufsigaasna aanay geysan waan isku dayeyna inaan naag dambe la kufsanin kufsi dambena uusan dhicin magaaladana iyo ummadana ay nabad ku noolaato taasaan isku dayeyna hadda marka xaaladda magaalada ka waran jawiga waa see hadda maanta maalinu ka dhagan yahay ilaahay ma abuuri
kaasi waxau ahaa taliyaha ciidamada booliska gobolka korneel mahad cabdiraxmaan aadan oo u waramayay caashe ibraahim aadan caashe cuud isagoo ku sugan magaalada baydhabo